sanad walba ganacsatada iyo beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe waxaa saameyn laxaad leh ku yeesha abaarta iyo fatahaadaha webiga shabeelle kuwaasi oo sababa in uu sarokac ku yimaado ganacsiga kala duwan iyo dalagyada qaar ka badbaado fatahaada cabdiraxmaan shiine xaaji oo ka mid ah dhallinyarada degmada jowhar ayaa ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan ka hortaga saameynta ka dhalan karta abaaraha iyo fatahaada horta dadka ganacsiga ah waxay ku tiirsan yihiin mar kastaba dadka baadiyaha ka imaado iyo magaalada hareeraheeda sambal tusaale hadaa ku siiyo sambal ganacsiga xoolaha kale ganacsiga xoolaha kale haddii ay noqdaan xoolihii raqiis dhulka hoos yimaadaan oo abaar gasto ganacsatadani waxay ku imaaneysaa hoos u dhac iyo sara sara hoose iyo intaasay qabsan kartaa waayo dadkii baadiyihi haddii abaartii saameyso waxa waaye ganacsi ma baxaanbo haddii dhulka abaar jirto kalo dhulkii wuu cadyahay wuu cas yahay waa dee abaarta waxay keeni kartaa saameyn xoog badan inay dalaga si fiican u baxo tan kale sidee xoolaha loo badbaadi karaa fikir ahaan waa waxaa jiro xoolaha loo badbaadi karaa inay kasoo guuraan xoolaha mihii abaartii aheyd ay ka hoos dhawaadaan jiinka webigoo kalo meel biyo laga heli karo oo markii coos laga heli karo cooska biyo loo bambeeyo karo oo iisheeg oo sidaas aa loo badbaadi karaa qaba xoolaha midda afraad ah su-aasha tuulooyinka sidee lagu wacyigelin karaa abaaraha tusaalo waxaa jiro hay-ada quseeyo inay ka shaqeeyaan gargaarka degdega ah marka maadaama ee wadanka u galay marxalad oo abaaro ah waxaan dhihi karaa hay-adaha degdega inay taagan tuulooyinka ay wacyigeliyaan dadka tuulooyinka sababo kasta wax kastoo imaan karaan dee nafaqa daraa imaan karto waxaa imaan kara shuban biyoa imaan kara dadkii baahi gaajo iyo haraad iyo waxa inay tabanaa laga yaabaa waxaan dhihi karaa inay dadka hay-adaha gargaarka bixi si degdeg ah inay halkaasi u gaaraan magaalada jowhar ayaa ah magaalo wax soo saar leh dadka ku noolna ay ku haysato dhibaatooyin ay kala kulmaan fatahaada iyo abaarta